bismillahi raxmaan raxiim waxaan idinku yeedhay maanta in tafaasiil aan ka bixiyo fadhigii maanta ee golaha wasiirada fadhigii maanta ee golaha wasiirada uu guddoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaayo waxaa guluhu ku ansixiyey miisaaniyaddii sanadka laba kun iyo afariyo tobanka miisaaniyaddaasi sidaad ka warqabtaan sanad walba qarankani wuxuu leeyahay miisaaniyad miisaanadahaasi waxaa loogu talagalay in ay lagu wado howlaha qaranku siduu u soconayo amba nabadgelye ha noqoto amba horumar kale qaranku ha noqoto miisaanaddu markaa halbowle ayay ka tahay guud ahaanba howlaha qaranka imaatinkii xukuumaddan uu hagayo madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaanyana waxay ahayd fursad shacabka somalilan ay uga faa'iidaystaan amba ku helaan in waxyaabo badan oo itabayeen iyo baahiyo badan oo itabayeen oo dhinaca horumarintaa in wax badan laga qabtay iyadoo sida qaranka kaabayaashiisa dhaqaale iyo dhinac walba marka leego koritaankiisu maalinba maalinta ka dambaysa u korayay ayaa miisaaniyadda qarankuna ay sanadba sanad ka dambaysa ay sii korosay miisaaniyadda sanadkan wasiirka maaliyadda uu hor keenay golaha golaha wasiirada ay maanta ansixiyeen waxay dhannayd boqol iyo labiyo konton milyan oo dowladda dhexe ah waxaa kaloo jira lacag kale ama miisaaniyad kale oo hay-adaha kala duwan ee qaranka ah taasoo guud ahaan marka tadhe dowladda dhexe iyo ta kale laisku wada geeyo noqonaysa laba boqol iyo laba-iyo toban milyan oo dollar miisaaniyaddaasi waa miisaaniyadaas fara badan waa miisaaniyad wax badan ka qaban doonta baahiyeenna iyo hawsocodkeenna runtii waxaa aada loogu ammaanay wasiirka maaliyaddu sida xilkarnimada leh daacadnimada leh kartida leh ee uu iskaga xil saaray inuu soo baxdo miisaaniyaddani haddaba marka laysbarbar dhigo miisaaniyaddani miisaaniyaddii sanadkii ka horreysay miisaaniyaddani waxay sanadkii ka horreysay ay ka badan tahay in ka badan boqolkiiba labaatan ayay dheer tahay miisaaniyaddii sanadkii hore ayay dheer tahay miisaaniyaddan wasaaraddu ay hor keentay golaha wasiirada waxaa ammaaniyo bogaad in ba loogu soo jeediyey wasiirka maaliyadda runtii waxay ahayd tallaabo hore loo qaaday runtii laba dhacday ayay arrintani koobaysaa mid waxa weeye wakhtiga la keenay ee lasoo diyaariyey miisaaniyadda qaranka iyadoo weli aan la gaadhin laba kun iyo afar iyo tobankii oo muddo ay harsan tahay ayaa dowladdan madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaanyo iyadoo mar walba fulinaysa horusocodka howlaha qaranka iyo sida baahida loogu qabo ayaa waxay soo diyaarisay wasaaradda maaliyaddu iyadoo sanadkii loogu talagalay miisaaniyaddan ay ka dhiman tahay ayaan saddex bilood miisaaniyaddan oo diyaara oo golaha wasiirada iyo golaha wakiiladaba martay ayaa ku dhaqankaygu january si rasmi u bilaabmi doona sanadkii horena sidaas wasaaradda maaliyaddu yeeshay oo january ayaa lagu bilaabay miisaaniyaddaasi weligeed may dhicin weligeed lama arag in miisaaniyadda qaranku ay wakhtigaasi la bilaabanto iminka ka hor dhinaca kale marka laego miisaaniyaddan saddexdaa saddexdii sannadood amba afartii sannadood iminka ugu dambeeyey miisaaniyadahan la sameeyey waxay xukuumaddani ugu timid oo ay ka soo qaaday marka la eego miisaaniyadda toddobiyo afartan milyan toddobiyo afartanka milyan waxay soo socdeen ilaa laga soo bilaabo qarannimada somalilan markii lagu dhawaaqay sagaal iyo tobankii sannadood xukuumadda ka horreeyey ayaa miisaaniyaddaasi lagu soo dhaqmeeyey dowladba ay dowladdu soo dhiibayso ay soo socotay ilaa la soo gaadhay iminka ah oo dowladdan ugu timid toddobiyo afartan milyan waxa weeye saddex jeer amba afar jeer ayay sagaal iyo tobankaa sannadood miisaaniyadii layska soo dhexreeyey dowladahani kusoo dhaqmeeyeen waxa ka badan boqolkiiba sad boqolkiiba saddex boqol amba afar boqol waxa ka badan miisaaniyadda saddexdii sane ugu dambeysay xukuumaddani ay samaysay waa xaqiiqa jirta wey ayaa ka badan walaa wasiiradu waxaa kaloo maanta uu ka hadlay oo xubnaha golaha wasiiradu guud ahaanba sidii looga qayb qaadan lahaa infrastructureka gaar ahaanna waddooyinka u muhiimid ballaadhin noo leh waddada cerigaabe madaxweynuhu dhowaan soo dhagax dhigay waddada cerigaabe madaxweynuhu soo dhagax dhigay runtii waa waddo muhiim u ah dhaqaale ahaan muhiim u ah isku socodka iyo iska warraynta iyo ganacsiga bulshadeena iyo shacabka somalilanba muhiimadda weyn u leh iyadoo muhiimaddaasi uu qaranku ogsoon yahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan usoo dhagax dhigay dhowaan qayb ahaan waxa qarankani uu ku talagalay amba xukuumaddu ay ku talagashay in lagu sameeyo waddadaasi iyo shacabka somalilan guud ahaanba dibad iyo gudabaha joogaan ayana laga sugayaa in tallaabo dhinaca horumarka ah iyo sidii loo dhisi lahaa waddooyinkaasi ay qaadaan runtii waxaa kadibna golaha wasiiradu xubin kasta golaha wasiiradu waxay iyagu hormood ka noqonaya hawsha dhismaha waddadaasi ay laba kun oo dollar ku deeqeen calaa shaksi oo waddadaasi qayb ka noqon doona runtii sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wuxuu ku baraarujinayaa iyuu farayaa dhammaanba hay-adaha dowladda oo kale sidii ay ugu diyaargaroobi lahayn hawsha dhismahaasi waddadaasi shacabka somalilanna wuxuu ka codsanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan in gudiya dibadba hawsha waddadaasi si mugle oo miisaane looga qayb qaato guud ahaanba dalka oo dhan waynu dhisi karnaa dalkeena haddii aynu isku tagno xukuumaddu initiatifkii iyo hogaamintii iyo iskudubaridkii howlahan qarankani u baahnaayeen bay runtii bandhigtay xukuumaddi waa hogaamin hogaaminta iyo iskudubaridka ummadda ayaa xukuumaddu ay qabanaysaa wixii kalaankeegaa way qabanaysaa shacabka somalilan hantiday ku bixinayaanna way ilaalinaysaa sidii meeshii ay u gaari lahaayeen oo loogu qaban lahaa baa hawshaasina ay u soconaysaa insha allah waxaa kaloo golaha wasiirada runtii laga warbixiyey xubno wasiiraha ku maqnaa arrintii nabadaynta dhinaca galbeedka oo si fiican oo gobonnimo leh oo sharaf loo soo dhammaatay runtii arrintaasi wasiirada halkaa tegay guddigii way ka warbixiyeen in labadii beelood ee halkaasi degmadan ilaa xariira ay si nabadgelya kusoo dhammaatay dadkii gacmaha la ysku saaray nabad buuxda ay ka dhacday nabadaasoo ay ka wada shaqeeyeen xukuumadda iyo golaha guurtida iyo dadkii deegaankuba ay runtii xilkasnimo weyn ay iska saareen arrintaa lagu dhameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wuxuu bogaadinaya hambalya buu dirayaa beelihii labadii beelood halkaasi nabadaasi iyo maslaxadaasi colaadii iyo waxay kala tirsanayeen ku bedelay bog nabadeed bog wada noolaasho wax isku ahaansho ku bedelay buu bogaadin iyo hambalyo u diraya waxaa kaluu bogaadinaya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ciddii hawshaasi ka qayb qaadatay amba wasiiradii halkaa tegi iyo odayaashii iyo waxgaradkii kale ee golaha guurjida dhammaantood hambalyo u diraya sidoo kale wuxuu hambalyeynaya beelaha digaagka gawsa weyne oo iyaguna bishii hore shaqaqaalkaa ku dhacday oo dhimasho keentay si nabada oo maslaxada oo walaalnimo ah uga heshiiya runtii ayuu isna u dirayaa hambalyo guud ahaanna shacabka somalilan wuxuu u soo jeedinayaa nabadooda iyo maslaxadooda iyo iyo iyo wadajirkooga inay xoojiyaan waayo qarannimada somalilan adkaynteeda ayaa jiritaankeennu wax ku noqonaya dadnimadeennu wax ku noqonaysaa qarankani tallaabo hore u qaadaya runtii bogaadin iyo hambalyo guud ahaanna shacabka somalilan ku baraarujinayaa intaasi runtii ayaan idinku yeedhay in miisaaniyaddii maanta la ansixiyo ahayd miisaaniyaddii boqol kiiba labaatan miisaaniyaddii hore ka badan isugu jirta laba qaybood ta miisaaniyadda dowladda dhexe oo ah boqol iyo labiyo konton milyan tii horena boqol iyo shan iyo labaatan bay ahayd tanna waa boqol iyo labiyo konton waxaa laga yaabaa marar fara badan dad fara badan oo meelaha ka hadlaya in waxyaabo badan ay sheegaan oon xaqeeda ku salaysnayn matalan kale maxamed xaashi cilmi wuxuu ka mid ahaa dee wasiirada wuxuu ahaa wasiirkii maaliyadda miisaaniyadda wuxuu waktiguu joogay kaga tegey ilaa dhowr iyo toddobaatan laasteed kadibna muddadaasi uu ka maqnaa waxaa la gaadhsiiyey ilaa boqol iyo labiyo konton ayaa la gaadhsiiyey marka markuu qofku wax dhaliilayo wuxuu yidhi walaalkii uu kaga tegey ma waxbaa lagu daray mise waxbaa ka dhimay markuu qofku arkaya dhaliil in meeshuu kaga tegay wax hoos ugu dhacdaan ha dhalin laakiin marka intaa darajo intaa leeg ay kacday korodh intaa leeg markuu yimid de haddana waan dhaliilaya waxay noqonaysaa arrin runtii caqliyadda ka weyn ayay noqonaysaa aad iyo aad baad umahadsantihiin aad iyo aad baad umahadsantihiin waxaana jecelahay guud ahaanba saxaafaddu hawshan miisaaniyadda iyo howlaha kaleba inay si weyn aada uga qayb qaadataan dadkeena loo baraarujiyo gaar ahaanna waxyaabaha dibudhiska ee dalkeena waxu taray sida waddooyinka oo kale intaasina dadka aad u gaadhsiisaan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu